wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somalilan ayaa magaalada hargeysa tababar la xiriira shuruucda wada marista ugu soo xirtay labaatan dalawar oo ka kala socday sagaal wasaaradood oo ka tirsan maamulka somalilan munaasabadda tababarka loogu soo xirayay labaatanka dalawar islamarkaana noqonaya dufaacaddii sadeedaad ayaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka maamulka somalilan ayaan cabdicasiis agaasimaha waaxda farsamada gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee wasaaradda gaadiidka somalilan ayaa ka warbixisay tababarkan daraawaliinta dowladda ee bayrolka ku jira waxaa lagu tababaraa shuruucda gaadiidka oo shuruucda wadamarista taxadir siday u samayn lahaayeen shilalka siday uga fogaan lahaayeen dhammaan shuruucdii gaadiidka ayaa loo soo koobaa iyadoo ay yihiin mas-uuliyiin ka mas-uula gaadiidkii dowladda in ilaa iyo maxaa la yidhahdaa siyaasadda gaadiidka dowladda ee la ansixiyey labadii kun iyo sideed iyo tobankii ee golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan fadhigoodii labayo labaatanaad ku ansixiyeen waxay xambaarsanayd saddex qodob oo ah maamulka gaadiidka dowladda dayactirka gaadiidka dowladda iyo shidaalsiinta markaa in daraawaliinta dowladda la tababaro oo gaadiidkan iyo sida u ilaalin lahayn lagu tababaraa maamulkii gaadiidka dowladda unbay ka mid tahay waxaanu soo tababarnay toddoba dufcadood oo ka horreeya toddobadan darawaliinta guud eanu tababarka siinay tiradoodu waxay ka kooban tahay shan boqol iyo siddeetan darawal oo labaatankan maanta markale waa shan boqol iyo siddeetan darawal dhammaantoodna waxaa la siiyey liisanka gaadiidka dowladda oo aan liisan u gaara oo aan isagu lahayn cashuur ama wadamaris laga qaadin oo maxaa la hadayay wasaaradahooduna ka bixiyaan waan ugu mahadnaqayaa wasaaradaha markaa dhammaan darawaliinta waxaa laga qaaday imtixaan imtixaankaasoo isugu ahaa tiry iyo practical waxaa jira saddex xubnood oo ugu sarreeyay imtixaanaadka waxaa ugu sarreeyay cabdisalaan cabdulaahi yuusuf ka socda wasaaradda howlaha guud guryeyntiga guryeynta kaalinta labaad waxaa galay cabdulaahi axmed yaasiin oo ka socda hay-adda shaqaalaha dowladda kaalinta saddexaad waxaa galay cabdulaahi cali jaamac oo ka socda wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada dhammaan waxaan u haynaa saddexda qof ee ugu sarreeya waxay muteysteen in la siiyo shahaadooyin iyo liisamadoodii inta kale dhammaanna waxaa loo daabacay liisamadoodii ay xaqa u lahaayeen ee liisanka gaadiidka dowladda si kastaba in wadayaasha gaadiidka la siiya tobabar la xiriira shuruucda wadamarista ayaa ka qayb qaadanayso yareynta shirarka gawaarida